halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah afarylabaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
once again thank the first responders. Uh, their job is far from over, but uh, they responded uh, in a heroic fashion. Uh, they did their very best and continue to do their very best. And people should expect in the context of this waxaan mar kale particular u mahad area celinayaa of the city laamaha uh, amniga tomorrow sida that it will still xirfadaysan be oo an ay active uga jawaabeen investigation dhacdada seen waxaanan ka filayaa in ay sii wadaan sidaasi dadku waa inay ogaadaan in goobta uu baaritaan ka socon doono berri kaasi wuxuu ahaa duqa magaalada toronto john tory oo ka warramaya weerar baabuur loo adeegsaday oo dad shacab ah ay ku dhinteen magaalada toronto warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo aad maqli doontaan webiga shabeelle oo fataxaad sameeyey iyo waxyeello uu geystay maalqabeedno sacuudi ah oo booqanaya dalka jabuuti iyaga oo raadinaya fursado maalgashi afartan qof ku dhowaad oo ku dhintay duqayn ay diyaaradaha isbahaysiga sacuudiga horkacaya ka geysteen yeman iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
aqalka cad ayaa isniintii shaaca ka qaaday in yoolka ugu dambeeya ee wadahadallada madaxweyne trump la yeelan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu yahay burburinta hubka niyugleerka xogayaha warfaafinta aqalka cad sara huckabee sanders ayaa isniintii sheegtay in maraykanka uu sii wadi doono cadaadiska uu saarayo kuuriyada waqooyi sidoo kalena aysan marnabo ka qaadi doonin cunaqabataynta ilaa inta ay ka arkayaan tallaabooyin sax ah oo uu maamulka kim jong un uu ku qa- u qaado burburinta gebi ahaanba barnaamijkiisa nukleerka kim ayaa dhowaan iclaamiyey inuu joojinayo tijaabooyinka hubka nukleerka iyo gantaalada riddada dheer ee isaga kala gooshi kara qaaradaha madaxweyne trump ayaa go-aankaasi aad u ammaanay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ku istaraxay maalintiisii ugu horreysay ee booqasho madaxeedkiisa washington shalay isagoo cashana xale loogu sameeyey gurigii madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka george washington ee mount vernon isagoo dad dalxiisayaal ah kula kulmay taalada abraham lincoln ee washington d c balse waxaa hawada ku laalan dhowr arrimood oo heer caalami ah taasoo ay dadku ka taasoo ay ka doodi doonaan marka ay gudagalaan kulamadooda shaqo labada madaxweyne trump waxa uu sare u qaaday sida uu ugu qanacsan yahay saaxiibtinimadiisa macaron waxaana sababta uu- ay noqonaysaa uu ugu casuumay booqasho madaxeedkan macaron ayaa ka faa'iideysan doona booqashadiisan washington isagoo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo madaxweyne trump inuusan ka bixin heshiiskii lixda dal ee nukliyeerka ee iiraan taasoo uu trump marar badan sheegay inuu ahaa heshiis xun waxaana wakhtiga kama dambaysta ah ee dib u ansixinta heshiiskaasi uu ku egyahay bisha may labayo tobankeeda macron waxa uu sheegay inuu ogyahay in heshiiska iiraan uusan ahayn mid aad u turxaan baxsan balse waxa uu xusay inaanay jirin wadiiqo kale oo looga baxo ama laga doorto halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegaysanaysaan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegayaan in webiga shabeelle uu fatahaad ka sameeyey magaalada jowhar iyo tuulooyin hoos yimaada fatahaadan ayaa sababtay khasaare soo gaaray dhulbeereed baaxad weyn warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena nuur xasan nuur
inkasta oo la xiray fatahaadii uu webiga shabeelle ka sameeyey magaalada jowhar haddana waxaa weli socda fatahaado uu webiga ka sameeyey tuulooyinka bayaxaaw daayimasame iyo maandheere oo dhammaantood hoos yimaada magaalada jowhar sacuud xaaji cabdulla caqiil oo ka mid ah beeraleyda deegaanka raqayle ee duleedka magaalada jowhar islamarkaana ka mid ah xeeldheerayaasha dhinaca fatahaadda webiga shabeelle ayaa v o e da u sheegay wakhtiga ay bilowdeen fatahaadda ka bilaabatay agagarka tuulada bayaxow iyo khasaaraha ay ilaa iyo iminka u geysteen beeraleyda buuqdu waxay bilaabatay shan maalmood ka hor shan maalmood ka hor ayay markaas ay meesha ka bilaabatay oo la fiisho bayaxaaw iyo jowar isdhexgalkooda meesha ku taal oo bayaxaawna u dhow ayay buqda ka baxday beerihii meesha ku yaali oo dhan waa xaaluftay bocorkii iyo sooxiilkii iyo diindihii iyo loogu talagalay ama uun ramadaankan dadka oo isaga baxsabaay wixii o dhan waa isla xaalaftay guurkii buulisay sii tagtay biyo habdii tar badan ay ahayn waa sii gooyeen waa gudbeen wix alla wixii tuulo eh oo markaas ka koofareeyo si ay magaalada ay ku yimaadeen hawada maninaaf ama ama ay umusho ama ay qof wax ay wax gaaraan wax lagu soo gudbiyo xaalad aad u adag ayaa ka jirta fatahaaddan uu sacuud noo sharaxay hadda ayaa bilaabatay wax yar kadib markii maamulka iyo dadka magaalada jowhar ay ku guulaysteen inay xidhaan biyashub uu webiga ka sameeyey gudaha magaalada jowhar toddobaadkiina dhaafay sida uu v o e da u sheegay sheekh axmed cabdi maxmuud axmed jiis oo ka mid ah waxgaradka magaalada jowhar fatahaada kale oo cabsida weyn nagu keentana waxay ka dhacday magaalada gudaheeda ciintoyda dhinaceeda ayaa meel kamid ah oo dabacday ayaa fakatay muxuu ahaa keligii isbarkeeda dhinaciisa ay biyaha mareen iskuolkii horseed ayay buuxiyeen oo muxuu ahaa fusuushii oo dhan ay muxuu aha ay xereen oo xataa tacliimtii waxbarashadii ay hakad gashay kadibna muxuu ahaa magaalada inteeda kale muxuu ahaa ifaano leh wixii bay ku faafeen arrintaas iyo xataa buulashiik wadadeeda xataa biyaha way mareen arrintaasna muxuu ahaa alxamdulilah shacabka jawhar oo dad aada iyo aada isku duuban ah hadday yihiin culamaa udiin hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin odayaal nabadoono hadday yihiin maamul kulli waa la isugu tegay muxuu ahaa biyahaasna muxuu ahaa khatartii ay ay ay ay ay samaynayeen waa laga hortegay waana lagu guulaystay hadda in la xero ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan mar dambe nagu soo noqon arrimahaasi wax lamid ah fatahaadda ugu daran ee ay khubarada webiga shabeelle ka digayaan ayaa ah tan loo yaqaano buuqda maandheere oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay khasaare xoog leh gaarsiisay deegaano ku yaala gobollada shabeellooyinka sidoo kale waxa ay buqdaasi jirtay waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho sacuud xaaji cabdulla caqiil ayaa ka mid ah khubarada dhinaca webiga shabeelle ee ka digay fatahaadani waxaa sii jirtaa buq kale oo ka baxday dayman same iyo maandheere isdhexgalkooda ugu weyn oona dhibaatooyin aad weyna keeni doonta oona laamigii kusoo dhici rabto hadday laamiga kusoo dhacdo oo afgoya ka dhici jirtaas taas aad ayay wax weyn dhib weyn tan hoose beereba dhamaysiye laakiin middaa hadda oraxsuun u bakday oo xawaaday ina tagto gololey markay tagto laamiga meesha kasoo goy doonto oo afgooyo madax u saarayso markii ay noo shirmi wayso waxaan filaa masiibo qaranaad shacibkaas meesha degan haysta masiiba gobolka oo dhan degmadoo dhan waxba qabanayo ilaan wax lasoo gudbi karo iyo wax lasii gudbi karo ma jiraan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu xidhayo meelaha ay ka baxsadeen biyaha ee webiga shabeelle fatahaadahani ayaa dhabarjab ku ah beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo qaarkood beerahoodu ay joogeen xilliga gurashada halka qaar kalena ay isu diyaarinayeen tacabka xilligan guga oo ka mid ah xilliyada ugu wanaagsan dhinaca beerista dalagyada kala duwan ee dhulka uu maro webiga shabeelle ee soomaaliya
nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
haatanna jabuuti waxaa magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti booqasho ku jooga maalqabeenno u dhashay dalka sacuudiga kuwaas oo indhiindhaynaya fursadaha maalgashi ee ka furan dalkaasi waryaheena rabadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray
lix iyo toban maalqabeen oo u dhashay dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa tan iyo maalintii shalay ku sugan jibuuti iyagoo kulano wada tashi iyo wada shaqayn la wada rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jibuuti maalqabeennadan ayaa danaynaya inay ganacsi ka samaystaan jibuuti iyadoo tallaabadan ay ka dambaysay xidhiidhka jibuuti iyo sacuudiga oo beryahan dambe si xoog leh u kubcaya agaasimaha guud ee wakaalada jibuuti u qaabilsan arrimaha maalgelinta mahdi dharaar ogsiiye oo u sharxay maalqabeennada sacuudiga fursadaha ganacsi ee yaalla jibuuti ayaa iga warramay marka hore waxyaabaha ay soo bandhigeen ee wakaaladoodu ay soo jeedisay waa markii saddexaad ee shir dharka lagu qabto kulminaya labada geesood marka wakaalad ahaan nagu waxaan da bandhigaynay fursadaha maalgashiye ee waddankan jabuuti jira iyo xayndaabka sharci iyo waxyaabaha maad aragtaan u gaarka u leeyahay waddankani ayaan dee u maclaynayna walaalaheena sacuudiga
marka agaasime in yaraado iga raali haddaan kaa dhex galo oo adiga yidhi tiraba saddex jeerbaa ayuu kulankanu ku qiyaasan yahay inuu yahay kii dhex maray ee jabuuti iyo maalqabeennada sacuudiga marka kanu muxuu kaga duwan yahay kuwii hore kulley waxbuu kaga duwan yahay odhan maaya kuwii kalunbuu sii buuxinayaa uu la xidhiidhaa waxa dee maad aragtaanay la taaban karayana wuu yimido mashaariic badanoo ay walaalaheena sacuudigu ay ka fuliyeen waddankan baajiro oo maalgelina guddigan isku dhafka eh sacuudiga iyo jabuutiya ninka ka gudoomiyaha xagga sacuudigii laftigiisa ayaa mashaariic badan wadankeenna shirkada uu leeyahay amba uu qayb ka leeyahay ay ka fuliyeen mashaariic lafdhabar ah oo ay ka mid yihiin international school of africada amba iskuulka dawliga ee africa layidhaaho mashaariic kale oo guryeyna mashaariix badan ayay sacuudigu ka fuliyeen ilaa inta dadaalkaas iyo wada xidhiirka dib loo soo dardargeliyey labada wadan waa meerheebaa lays odhan karaa meelahay danaynayaan kolley meelaha ay danaynayaani waa aad bay u ballaalan yihiin marka laga bilaabo baacamushtarkii caadigii marka la tago guryeynta waxbarashada xataa warshadaha yaryar iyo kuwa meeldhexaadka ah marka la eego iyo xitaa iskugudubkii xagga badda labada wadan oo la xoojiyo dibna loosoo loo dardargeliyo ayaa meesha taalla sidoo kale qaar ka mida ganacsatada jibuuti ee ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha jibuuti ayaa iyaguna sidan ii sheegay cabdulaahi maxmed ismaaciil oo ka socda rugta ganacsiga jabuuti matalayana shirkadda jabuuti londri ee dharka maydhe balanshirda jabuuti ee ku taala gaboodkaad wafti maalqabeeno sacuudiya oo maanta halkan nagu soo siyaartay oo laba cisho waddanka joogay waftigana waxaa hogaaminaya maalqabeen aad u weyn ilaahay baa weynay oo rayaad albuceyrib laydhaa oo shirkadda saara global leh ee guryaha dhista oo real stateka waxaa la socda maalqabeenno sacuudi maalinaya kuna aad moogta waaweyn sacuudi lagu aqaano kuwaasoo indhaydheynaya maalgashiga jabuuti laga samayn karayo waad ogtiin dalkeenu halkuu gaadhay uu gaadhsiiyey madaxweynaheenna ismaaciil cumar geelle horumarka ballaadhan ee maanta la arkayo inuu gaadhsiiyey taasoo ay ku soo qulqulayaan maalqabeenno adduunka cabdilaahi in yar haddaan kaa dhex galaado iga raaliya hawshan oo kale amba kulankan maalqabeennadan sacuudiga jibuuti soo gaadhay ee rugta ganacsiga ee kulmeen markaad egto shirkadihii reer jabuuti maxay faa'iido ugu soo kordhinayaan wallaahi waad arkaysaa imika ramadaan inta shirkadada jabuuti ee joogto intaa dadkaad arkaysa buuqaasi waa waa shirkadihii reer jabuuti waa shirkado weliba dhowaan aasaasmay waa shirkado intii la furay giishooyiniga afka qaad lagu idhaahdo ee u faasiliteeya moogta shirkadaha u fududeeya inay moogta shirkada sameeyaan shirkado badan reer jabuuti waad arkaya waxay u faasiliteynaysaa dee halkan waxaa ka soo qayb galay waxaa jira imika waxaa xigi doona isdex axmed mahdi maxamuud waa shirkad oo dhismaha iyo wax la yidhaahdo financial technology wallaahi walaalaheen sacuudiga ee wadanka maanta noogu yimiday fursad wanaagsan ayay noo soo jeediyeen annaguna baaqoogii si fiican aan uga jawaabnay oo wax badan baan isdhex marsanay wadanka dee horumarkiisana koleyba dhinac bay iyaguna ka qaadan doonaan anaguna aan garab joognaa hadduu alla dhaho insha alla ilaahayna hanugu xafidade tallaabadan oo kale maxaa ka dambayn karaa halkee wax u socdaan horta fursaddu way ballaaran tahay jabuuti oo quraata ma ku koobno waxaa iska dhici karta hadda saan u arkayno markaan wadankeena aan ka bilowno iyagu maalgeliis gooniya iska wataan ooy rabaan iday kula shiraaqoobaan shirkadaha oo jabuuti oo privatka ah iyo wixii u baahan dhinaca dowladdana oo garabjoogana iyagu way wadaan waxaa kaloo jirta aqoonsi iyo waxa la yidhaahdo know how idal kala weydaarsado maalqabeennadan u dhashay dalka sacuudi arebiya ayaa lagu wadaa maanta inay soo booqdaan dekadaha jibuuti iyo xarumaha shirkadaha ka howlgala jibuuti ee ay rabaan inay la yeeshaan xidhiidh wada shaqayn iyo mid iskaashi iyagoo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga jibuuti rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin watay gaari nuuca vaanka loo yaqaano ah uu dardarsiiyey dad socday dhabaha dhinaciisa magaalada toronto ee dalka canada wariyaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixinta nooga soo diray toronto toban qof ayaa ku dhimatay shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday gaari kuwa kirada ah oo doornimadii xilliga magaalada toronto uu jiirsiiyey dad lugeynayay wadada loogu talagalay in dadku ay maraan falka ayaa dhacay xilli dadku ay qorraxaysanayeen maadaama laga soo gudbay maalmo aada u qabow madaxda magaaladan toronto
rental truck and he was taken into custody without incident and right now we have under arrest waa la xiray ninka waday gaariga cad ee kirada ah magaciisa waa alec minashan oo shan iyo labaatan jir ah midda kale arrinta waxay dhacday xilli mashquul ah waxayna ka dhacday mid ka mid ah waddooyinka ugu mashquulsan dalkan mark sandris waxa uu caddeeyey in weli ay socoto baaris balse arrintu aysan ahayn mid wax u dhimaysa amniga qaranka We don't rule out anything. What we have to do is we have to follow what we have. And, and because it's very early in the investigation right now, you have to appreciate that ilaa there hadda ma has to be hayno forensic xogta saxda ah investigations.
waa inaan raacnaa Uh, waxa aan hayno waana xilli hore oo baaritaan socda waxaa loo baahan yahay dulqaad waxaa socda baaritaan waxaana jira markhaatiyo macluumaad haya ma jirto halis dhinaca amniga qaranka ah madaxa gobolka ontario kathleen weyne waxa ay sheegtay in magaalada gobolka iyo dowladda federaalkuba ay wada shaqaynayaan iyadoo xustay in lala garab taagan yahay taageero dhinac walba ah We have, as a province, we have uh, been working side by side with the municipality and with uh, with the federal government. There's constant communication. We have uh, offered any.
gobol support, ahaan waxaan u whether wada it's shaqaynaa si victim wada jir ah supports or other, inagoo uh, kaashanayna dowladda federaalka oo aan wada xiriirnay waxaana loo fidiya taageero dhan walba ah haddii ay ahaan lahayd mid dadka dhibka soo gaaray ah iyo mid la xiriirta dhinaca amniga waan sii wadaynaa wada shaqaynta waa muhiim in dhammaan laamaha dowladdu ay wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaan idiin hubiyo inaan si wada jir ah u wada shaqaynayno waxaan wada hadalnay ra-iisul wasaaraha wuxuuna noo caddeeyay taageeradiisa ku aadan magaaladan iyo gobolkaba duqa magaaladan toronto john tory ayaa sheegay in dadku aysan tegin halka uu falku ka dhacay isagoo ammaanay sida laamaha amnigu ay uga falceliyeen dhacdada Once again, thank the first responders. Uh, their job is far from over, but uh, they responded uh, in a heroic fashion. Uh, they did their very best and continue to do their very best. And people should expect, in the context of this waxaan mar kale particular u mahad area celinayaa of the city, laamaha uh, amniga tomorrow, sida that there will still xirfadaysan be oo an ay active uga jawaabeen investigation dhacdada seen.
waxaanan ka filayaa in ay sii wadaan sidaasi dadku waa inay ogaadaan in goobta uu baaritaan ka socon doono berri marka waxaan rajaynayaa in aysan imaanin waayo goobtu ma noqon doonto mid caadi ah inkastoo baaritaan uu socdo haddana ilaa iyo hadda dhacdadan lalama xiriirin argagixisinimo maalmaha soo socda ayaana xidhaan doonta wadada yang and finji ee uu falku ka dhacay dadka ka ag dhawaa aagaas ayaana laga codsaday inay laamaha amnigu la wadaagaan wixii xog ah ee ay hayaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatanna bariga dhexe iyo carabta dad rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo hor leh oo ka dhacay dalka yemen dadkan ayaa la sheegay in ay joogeen xaflad aroos ah warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray wariyaheena xuseen cusmaan saxnuuni
sida ay tibaaxayaan wararka laga helayo dalka yemen ugu yaraan labaatan qof oo ku sugnaa goob aroos ah ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen galbeedka dalkaasi kooxda gargaarka waddankaasi ayaa sheegay in duqaymahaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan soddon qof laakiin wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa madaxa isbitaalka magaalada xija ayaa xaqiijiyey meydad gaaraya afartan qof in la geeyey isbitaalkaasi saraakiisha caafimaadka ee dalka yeman ayaa xaqiijinaya dadka geeriyooday inay u badan yihiin haween iyo caruura warku waxau intaasi ku darayaa duqaymo kale oo isbahaysiga sacuudiya ay ka geyseen isla gobolkaasi inay sababeen geerida lix qof oo rayd ah oo saddex ka mid ay yihiin caruur ka tirsan hal qoysa xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay antonia guteras ayaa si weyn u cambaareeyey duqaymaha ay ku geeriyoodeen dadka rayidka ah ee ku sugnaa goobta arooska uu ka dhacayay ee dalka yemen xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa xusuusinaya dhammaan qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi yeman inay ilaaliyaan waxyaabaha uu amrayo qaanuunka bini-aadanimada ee sheegaya ilaalinta dadka rayidka iyo kaabayaasha nolosha inta ay socdaan loolanka gacanka hadalka ahi sidoo kale antonio guteras waxa uu ku baaqay in la sameeyo baaritaano deg deg ah oo wax ku ool ah ayuu yidhi afhayeen u hadlay qaramada midoobey kooxda xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi ayaa dusha ka saaray mas-uuliyadda weerarkaasi isbahaysiga boqortooyada sacuudi arabiya ay horkacayso oo taageero siinaya madaxweynaha dalkaasi yemen cabdirabbi mansuur haadi afhayeen u hadlay isbahaysiga sunniga ayaa warfideenka u sheegay inay baarayaan warbixinada sheegaya duqaymaha dhacay maalintii axadda oo dadka badan ay ku geeriyoodeen dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa khirtay in la dilay madaxa golaha siyaasadda ee kooxdaasi saalax samaad kadib markii diyaaradaha isbahaysiga duqaymo ay ka geyseen gobolka xudayda ee dalkaasi hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta cabdilmelig al xuuti ayaa sheegay in samaad iyo lix kale oo ka tirsan kooxdiisa in maalintii khamiista lagu dilay duqaymo ay geysteen diyaaradaha isbahaysiga sunniga cabdulmelig al xuuti ayaa dowladaha sacuudi arabiya iyo maraykanka dusha ka saaray mas-uuliyadda dilka loo geysay madaxii siyaasadda ee kooxdaasi maalintii sabtida ayay ahayd markii ugu yaraan labaatan qof oo rayid ah ay geeriyoodeen ka gadaal markii isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah meel u dhow magaalada ticisa galbeedka dalkaasi isbahaysiga hormuudka ay ka tahay xukuumadda riyaad ayaa duqaymo ka dhan ah kooxda xuutiyiinta bilaabay sannadii labada kun iyo shan iyo tobankii balse waxa ay geysteen khasaaro badan oo soo gaaray dadka rayidka ah taasoo si weyn ay u cambaareeyeen hay-adaha xuquuqda aadamaha carabta iyo kuwa caalamiga xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
goordhow waxaad maqli doontaan heesta aan saakay idinkugu talagalnay balse marka hore aan ka codsado falastiin inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu doorka roon mahadsaned nuur aqalka cad ayaa isniintii shalay shaaca ka qaadeen in goolka ugu dambeeya ee wadahadalada madaxweyne trump la yeelan doono hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un uu yahay burburinta hubka nukliyeerka xogayaha warfaafinta aqalka cad saarax xaakabi sanders ayaa isniintii sheegtay in maraykanku uu sii wadi doono cadaadiska uu saarayo kuuriyada waqooyi madaxweynaha faransiiskana emmanuel macron waxa uu ku istareexayaa maalintiisii ugu horreysay ee booqasho madaxeedkiisa washington shalay isagoo xalayna casho loogu sameeyey guriga madaxweynihii ugu horreeyay maraykanka george washington ee montefernon isagoo dad dalxiisayaal ah sidoo kale kula kulmay taalada abraham lincoln ee washington d c balse waxaa hawada ku laalan dhowr arrimood oo heer caalami ah taasoo ay ka doodi doonaan marka ay gudagalaan labada madaxweyne kulamadooda shaqo trump waxa uu sare u qaaday qaaday sida uu ugu qanacsan yahay saaxiibtinimada macron macron ayaa uga faa'iideysan doona booqashadiisa washington inuu madaxweyne trump ka dhaadhiciyo inuusan ka bixin heshiiskii lixda dal ee nukliyeerka ee iiraan taasoo trump marar badan uu sheegay inuu ahaa heshiis xun macron waxa uu sheegay inuu og yahay in heshiiska iiraan uusan ahayn mid aan turxaan lahayn wuxuuse xusay in aysan jirin wadiiqo kale oo looga baxo ama laga doorto
aad ayaad u mahadsan tahay falastiin ayay ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee saake aan idiin hayna haatanna heesta baxar sacb iyo fanaanada xaliimo khaliif cumar magool
codka macaan ee barnaxariistii jannaha ka waraabiya xaliimo khaliif cumar magool heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo nuur xasan nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay intaan mar kale hawada ku kulmi doonnana nabadgeliyo